Xanuunka gaaska ayaa ah xanuun inta badan bulshada Soomaalida dhibaato ku haya. Waxaa xanuunkan sababa aashitada caloosha oo badata, taasoo ay badisa gaajada muddada dheer ah, isla markaana sabab u ah in dadka badanaa ay ka cawdaan xanuunkan xilliga lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay mid ka mid ah dhakhaatiirta degmada Dowley isagoona ka warbixiyay sababaha keena soo badashada xanuunka gaaska xilliga lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
cudurka gastriga waa cudur mararka qaar dilaa ah wuxuu ku dhacaa badanaa dheefshiidka qofka ayuu ku dhacaa marka ciladihiisa amasana siyaabaha keena ama waxyaalaha keena ee waxay- waxaa ka mid ah qofka dabcan twenty hours mar kasta waxaan la kulnaa bukaan fara badan oo ka sheeganaya gastrigaas isaga ah marka maxaa maxaa lahay khaasatan xiliyada bishaan hadda aan ku jirno oo kale ramadaanka ee barakeysan aad ayuu siiba micnaha uu zaaid ugu sii yahay xiliyada afurka ad arkeysaa markii aad soo tukano masaajida aan kusoo laabano ama lasoo afuro meeshii doctoorkii amasana dhakhtarkii oo aad loo imaanayo oo dadkii badanaa toban qof hadday timaado lix qof camal oo kale waxay ka sheeganayeen micnaha cudurkaas isaga gastriga marka waa cudur badanaa saameeya dadka boqolkiiba sagaashan waxaana loo bixi karaa qofka in jadwalkiisa ama qaabkii wax uu wadi jiray ama uu cuni jiray markiisa hore inuu wax u wato uu dhexda uu ka bixinin baahidiisa ay ahaato baahi kooban gaajada ayaa keenta badanaa faraha badan collection ah oo laisku daray oo kala duwan noocya kala duwan cunto oo laisku daray oo kale haddii qofka uu micnaha isticmaalo one time xilli kala duwan maaha hal fadhi oo kale hal cunto noocaas oo isku- kala duwan sida oo kale wuxuu micnaha uu soo qaatay oo kale galey amasana mayska oo kale badarka uu soo qaatay uu soo ritay baastuu ku dhex daray oo kale collection uu sameeyey cunooyinkaas isaga faraha badan oo kala duwan mixiga ah waxay keenaya in qofka inuu ku dhaca isheeg maxaa la dhahay gastriga inuu ku dhaca ay keenaysaa